barnaamijka caafimaadka iyo qoysku wuxa uu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o w
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska maternal mortality amaba waxay soomaalidu u yaqaanaan umul aroorka hooyada ayaa xaalad adag oo hooyada la soo darista bilaha ay uurka leedahay gaar ahaan wakhtiyada u dambeeya ee dhammaadka uurkeeda kuwaas oo inta badan ku yimaada xaalado kala duwan oo isugu jira qaar caadi ah la xidhiidha xilliga uurka iyo weliba dhalmada iyo kuwa aan caadi ahayn oo la xidhiidha xaalado caafimaad darro oo hooyada ku yimaada wakhtiyada ay uurka leedahay sahre cabdikariin xasan waa howlwadeen caafimaad oo khibrad u leh xaaladahan haatanna maamusha qaybaha umulaha ee cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa markay hooyadu uurka leedahay dhiiga waxaa ka yimaada dhiig markay uurka leedahay xaaladaha ay ku jirto sagaalka bilood markay tahay dhiiggaasoo ama dheertu soo durqdo waxaa keeni karaa haddii hooyadu ay haysan dhakhtar ama xanaano ama meel ay lagu keergarayo way ku dhiman karaysaa haddii hooyadu ay maxay tahay dhiigkar ku dhuftay joogto meelaan dhakhtar lahayn iyadoo way ku dhiman karaysaa haddii hooyadu foosha ku dheeraato foosheedu dheeraato ay complication badan dhibaatooyin badan ku dhacdo iyadoo nuqudheedu ay ilmuhu soo bixi waayo waxaa laga yaaba iyadii ilmihiiba halka ay ku sida loo jijiidayo ku dhintaan waxaa kaloo keeni karaa in hooyadu accident haddii ku dhaco xitaa uu gaadhi ku dhufto ay ku dhiman karayso markaa maternal mortality waxyaabo badan baa keeni karaa aanu soo koobi karin laakiin xagga uurka markaanu sheegno waxaa keeni karaa hooyada oo dhiigbax ku dhaca ama dhiikar ku dhufta ama maxayto waxyaabaha dilaaga ee badan ee hooyadu keeni karo ama dhibaato iyadoo uurka ku jirta ilaa sagaalka bilood wixii ku dhaca ayaa maternal mortality la dhaha xaaladahan oo xalis xooggan ku ah hooyada iyo ilmaha ayaa ah qaar ay suurtagal tahay in laga hortago amaba la maarayn karo ka hor intaanay xumaanin iyadoo hooyada uur kale looga baahan yahay inay si joogta ah ula xidhiidho xarumaha hooyada iyo dhallaanka amaba xanaanooyinka si loola socdo xaaladeeda caafimaada taasi oo ka caawin karta in lasii maarayn karo ka hor inta aanay halis gelin amaba nolosheeda iyo ta ilmahaba galaafan aamina cabdiqaadir cabdiraxmaan waa maamulaha xarunta hooyada iyo dhallaanka doctor khaalid ee magaalada hargeysa
hooyadu markay uur leedahay waxaanu cabirnaa dherarkeeda waxaanu cabirnaa miskaheeda waxaanu cabirnaa dhiigeeda wax walba waanu la soconaa marka hooyadii hadday guriga iska joogto oo aanay meeshii imanin xaruntii caafimaadka dee taasaa dhibaatada ku timaada kuwa nala soo xidhiidha mid walba qaybtay ku haboontay waxa weeye hooyo miskaheedu yaryihiin ama da-deedu weynaatay oo uur yeelatay oo halkaa aanu ka aragno ama ilmuhuba ku gudban yahay tarasbayl baan samayna ambalaaskanu la hadalla waanu gudbinaa waxaweye waad la sii socotaa kaar baad u samaynaysaa waa gabadhii baad odhanaysaa caynkii ahayd tan iyo maalinta uuraysatay bay kugu xidhanta dee taa waxba kama xumaanayaan hadday sirsayriyo noqotona waa loo samaynaya haddii xaalad kale oo ay u baahnaydna waa loo qabanaya inkastoo muddooyinka ugu dambeeya aad moodaysa inay jiraan hooyooyin badan oo ku xidhan xarumaha daryeelka ayaa haddana ay weli bulshada dhexdeeda kusii jirtaa afkaar qaldan iyo caadooyin hore oo halis gelin kara caafimaadka hooyada iyo dhallaankaba waa tan mar kale aamina cabdiqaadir cabdiraxmaan hadda kor waxaa dhacday inaan tallaal raacay waxaan arkay aqal durbaan laga tumayo qiiqna lagu shidayo gabadh baa foolanaysa baa ku jirta gabadhaa waxaa haya dhiikar ama balaaq dalashar waxaa laleeyahay rooxaan baa haysa ninkii ordaya yimi ninkaa nin actib aha wuxuu gu yidhi hooyo eedda kaalay buu yidhi soo caafimaadka ma tiid haa gabadhii carabka cunaysan soo qaado waan keenay ilma wadaday kusii dhashay baabuurka dushiisa kii labaadna dhakhtarkii baan ku geeyey waxyaabahaasoo dhan baa dee qarsoon haddaba dadweynaha iyaga waxaanu kala talinaynaa inay dhimashada keenayso aqoon la-aan iyo la socod la-aan horta ilaahay ninkii saacaddiisa buuxsanto lama celinayo balse waxaa la badbaadinayaa xaaladaada caafimaad ya marka gabadhii maalinweyta gabadh baa noo timi hooyo waxay sagaal caruura dhashay aadna way u liidatay waxay iigu timi m c h-ka way foolatay b b h baa ku dhacay ama dhiigbax waanu joojin kari weyne ilaahi weynaa waa nagu guuleeyey waxay tihi dad ba igula teliyo baabuurka markaan soo raacaya i qabto yidhi ha tegin xanaanada xaaladahan oo wakhtiyadii hore ahaan jiray qaara bulshada dhexdeeda ku badan ayaad moodaa inay haatan hoosu dhacu ku yimi iyadoo ay dadaal iyo iskaashi arrinta ka sameeyeen wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha wadashaqaynta la leh waxaana inta badan dhacda in gaadiidka gargaarka degdega ah lagaga soo qaado hooyooyinka xaaladaha caafimaad darro la soo darsaana meelo aad u fogfog waatan mar kale sahre cabdikariin oo inooga waramaysa arrimahaasi run ahaantii hoos buu dhacay iminka muddo hore hore iyo iminka isku mid maaha iminka waxaa jirta ka wasaaradda caafimaad ahaan iyo maamulka dhakhtarkaba iyo m c hdu way isku xidhan yihiin waxa la sameeyey xidhiidh ka dhexeeya xanaanooyinka iyo m c hda gabadhu marka la keeno xanaanada ay dhibaato la kulanto way soo gudbiyaan hablaha mch waxay usoo gudbiyaan dhakhtarka hargeysa gobolka hosbitaal halkana hooyada waxay ka heshaa dawo free ah iyo qaliin free ah oo wasiirku uu ku ballanqaaday free qaliinku ka dhigay hooyo kasta oo dhalaysa Ee, dawooyinkana waa free marka hooyada halkaasaa loogu qabtaa wax alla wixii keer loogu qaban lahaa si ay loo helo hooyo caafimaad qabta iyo wad caafimaad qaba guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanayay magaalada hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoysku wuxuu ka mid yahay barnaamijyada isku xidhka caafimaadka afrika ee ka baxa idaacaddan v o w